wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland ayaa baaq ku aadan nadaafadda xeebaha u dirtay bulshada ama shacabka ku nool ama degan xaafadaha kala duwan ee ku teedsan xeebta dheer ee magaalada tani kismaayo wasaaradda ayaa waxay ka dhawaajisay in dadka degan xeebahaasi aysan ka shaqayn nadaafadda goobahaasi iyadoo ay ugu baaqaysay inay ilaaliyaan nadaafadda maadaama nadaafad darradu ay ka dhalato cudurro baahsan hadhowna bulshadu ay saameyn karto haddaba waa kan la taliyaha dhanka dalxiiska ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland cabdixakiin kadiye cali ahna kusimaha agaasimaha guud ee wasaaraddaasi waxa uu bulshada ugu baaqayaa inay ilaaliyaan xeebaha nadaafadda kala duwan ee ku yaalla magaalada tani kismaayo
waxaanba ugu horeyn waxaan anagu ilaa iyo dhowr xeebood ayaa magaalada wareegsan ee baaqa aan gaarsiinaya waxaa weeyaan qashinka macabadarada ee lagu daadinayo xeebaha ayaa dhibaato weyn nagu haya xagga socodkii ama maarata dhalinyaradii hataa ku dabaaranaysay ama maarat kubadda ku ciyaaraysay dhibaato ayay ku qabaan soogaro marka dadkii maha kalluunkii ku jirana bacaha ama qashinka la geynaya dhibaato ayuu ku qabaa marka dadku baaqa aan gaarsiinaya waxaa weeyaan in qashinka hay-adaha loogu talagalay ay kala xiriiraan si qashinkaasi loo geeyo meelihii loogu talagalay soo magarad laga joojiyo xeebaha in laga joojiyo in laga dhigto meel qashin quba baaqaas ayaan gaarsiinay nadaafaddu waa shay qaali ah oo looga baahan yahay qof walbo bulshada ka mid ah inuu ilaaliyo maadaama bulshada soomaaliyeed ay iyadu inta badan la daaladhacayaan cudurrada ka dhasho nadaafadda sidaa aawadeed bulshada waxaa loogu baaqayaa inay mar walba iyadu ilaaliyaan nadaafadda si aysan u badan cudurrada ka dhasho nadaafad darrada